aad iyo aad waa mahadsantaha xasan walaal saamaynta ay roobkaanu ilaa iyo hadda xilliga uu bilowday hadda uu sababay waa hal milyan saddex boqol afartan iyo toddoba kun sideed boqol toddobaatan iyo toddoba qof ayuu saameeyey waxaa ku barakacday lix boqol siddeetan iyo toddoba kun laba boqol soddon iyo shan qof waxaana ku geeriyootay konton qof guddoomiye goobaha ilaa iyo hadda ugu badan khasaaraha dhimashada iyo barakocu waa kuwee walaal goobaha ugu badan waa magaalada baydhabo iyo bardaale iyo dabcan gobolka gedo oo buurdhuubo iyo garbahaar reeyidana ay jirto magaalada beledweyne dhimashaa ka jirto dee biyuhu fatahaad weyn oo xooggan oo aan hore loo arag oo meelaha qaarkood iyadoon roobku ka di'inba oo keenaya biyo ay imaanayaan oy magaaladii qaadayaan oy dadkii qaadayaan oo xoolihii qaadayaan oo guryihii qaadayaan weeyaan marka dhibka ugu badan dabcan gobolka gedo ayuu aad iyo aad u gaaray laakiin dhimashada waxaa moodaa inay magaalada baydhabo ugu badan tahay togaga magaalada ku yaalo oo runtii dad badan dhibaato ku gaarsiiyey wararka qaar ayaa sheegaya in meelaha ay biyuhu ku fataheen ay ka dhasheen noocyo ka mid a cudurrada faafa marka haddii aad nala wadaagto ma jiraan wax caafimaad darro ah oo ay sababeen daadadka iyo fatahaaduhu dabcan caafimaad darrana way sababayaan hadda olredy waxaa bilowday cudurka la yidhaahdo kalooraha ayaa meelaha qaarkood ka bilowday waxaan la yidhahda waterbon disease uu dhacayaa waxaan hadda aragnay oo kiisas badan ay ka yimaadeen laftikeeda baahalo masas dadka qaniinay oo aan daawadii loogu talagalay loo haynin marka caafimaad darro badan hygiinka dadka oo xumaaday maxaa yeelay biyuhu meelaha ay saameeyeen wax badan oo laga qaban kara male musqula male marka meesha culees badan ayaa ka jiro waana runtii arrintaasna arrimaha aan kaga baqayna ay ka mid ahaayeen oo runtii sababayo marka caafimaad darro xoogganna waan kasii baqaynaa haddana way bilaabatay walaal maxamuud macalin waxaad tahay guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka maxaa gurmada oo ilaa iyo hadda aada u samayseen dadka ay saameeyeen daadadka iyo fatahaadaha walaalow waad dareemi kartaa culeyska dalka ka jiro daadadkaana waxay ka da-een oy saameeyeen ilaa iyo gobollada waqooyi ilaa iyo gobollada jubbada hoose iyo gedo inta u dhexayso magaalada gaalkacyo culeys badan ayaa ka dhacay ilaa iyo gobolladan aan hadda kuu sheego oo webiyadu ay ku teedsan yihiin marka culeyska jiro iyo wuxuu baahad weyihiin laakiin annaga oo wakiil uga ah dowladda soomaaliya hay-adda gargaarka ee maalinta masiibooyinku waxay ka howlgashay magaalooyinada baydhabo doolow baar dheere dabcan balaankeennu wuxuu yahay inaan biri ka howlgalno magaalada beledweyne gobolka banaadir oo asagana aan dareemayno inay dhibaatadu ay qodiisa ka saamaysay na waan ka howlgelaynaa marka culeys weyn wuu jiraa laakiin annaga ka hay-ad ahaan annagoo dowladdii ah shaqo culus oo weyn ayaan ka wadnaa walaal